assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubintan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey dagaalada iyo duqeymaha yahuudi ee ka wadumarinka godoonsanee khaza waxaan maanta oo khamiis ah dhanka kaalna ku beegan maalinkii afar boqol toban iyo sagaalaad oo xidhiir ah aan warbixinteenna maanta idinkugu soo gudbin doonaa duqimo afar iyo labaatankii saace la soo dhaafay ka dhacay marinka khaza dagaallo xoogan oo lagu jebiyey askarta saynada yuhuudda iyo kulana iskugu yimaadeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gumaystaha yuhuudda iyo guddiga ehelada laystayaasha oo buuq iyo gacan ka hadal isku bedelay haddaba aan ku horeyna duqaymaha xasuuq aad u daran ayay ciidamada maamulka gumaystaha yuhuuddu mar kale ka geysteen marinka goodoonsan ee khaza iyadoonay halkaasi ku dileen dad badan oo shacabreyd ah kuna dhaawaceen kuwo kaloo aad u fara badan duqayn aad u xoogan oo ka dhacday guri ku yaala magaalada beetilaayi ee waqooyiga marinka khaza ayay ciidamada yuhuudda ku dileen dad badan oo shacabreyd ah halkaay dhaawacyo kala duwan soo gaarsiiyeen kuwo kaloo aad u fara badan sidoo kale ciidamada yuhuudda waxay madaafiicda goobta ku garaaceen mashruuca beetilaayiya iyo xerada jabaaliya oo labadooduba dhaca waqooyiga marinka duqimo kuwaasi la mid ayay sidoo kale ciidanka yuhuuddu ka geysteen deegaanka talla zactar ee isle xerada jabaaliya waxaana halkaasi ku sheegay deesada la soo warinaya dadyo u kala duwan oo shacab ah halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaadheen kuwo kaloo aad u fara badan duqayn sidoo kale ciidamada maamulka gumaystaha yuhuudda ay ka geysteen madraso ku taala bartamaha marinka islamarkaana ay ku hooyanayeen boqolaal ruux oo barakacyaal ah ayaa waxaa ku shahiday labiiyo toban ruux oo shacabreyd ah halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaloo aad u fara badan badankooduna ay yihiin dumar iyo carruuran waxba galabsan laba ruux oo falastiiniyiinna ayaa waxay sidoo kale ku shahiideen duqayn ka dhacday deegaanka alqaraar ee bariga magaalada khanyunis ee koonfurta marinka khaza waxaa sidoo kale jira dad kaleo ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen shuhaado iyo dhaawacyo tarabeella ayaa waxaa sidoo kale laga soo warinayaa duqayn xooggan oo ay ciidanka yuhuuddu ka geysteen deegaanka jawad allawd ee isla magaalada khanyunis sidoo kale duqayn aad u xooggan ayaa ka dhacday magaalada rafax ee dhacda soodiin beenaadka ay wadaagaan marinka goodoonsan ee khaza iyo waddanka masar khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira ayaana halkaasi ka dhashay madaafiicda goobta ayay sidoo kale ciidamada yuhuudda ku garaaceen magaalada beetilaayi ee waqooyiga marinka khaza sidoo kale wararkeenaga soo gaaraya marinka khaza waxay ku waramayaan in ciidamada gumaystaha yuhuudda ay dadka barakacyaasha ee ku dhaqan madrasada cawni al xarathaani ay ku amreen inay ka baxaan oo ay halkaas kaga guuraan iyagoon ugu goodiya haddii ay madax adeegaan inay duqeymo roob uga dhigayaan guryo tiro badan oo ku yaala agagaarka isbitaalka kamaal cadwaan ayaa waxay sidoo kale ciidamada gumaystaha yuhuuddu ka geysteen duqayn aad u xoogan waxaana duqeymahaasi la warinaya inay ku shahiideen tobanaan ruux oo shacab ah halkaay dhaawacmeen kuwo kaloo tiro badan burburka dhagaxaanta iyo biraha shubka hoostooda ayaana laga baadigoobaya dad badan oo shuhaado iyo dhaawacyo iskugu jira deegaanka jiniiniya ee ku yaala waqooyiga magaalada rafax ee dhacda soodin beenaadka ee wadaagan marinka goodoonsan ee khaza iyo waddanka masar ayay sidoo kale ciidanka yuhuuddu ka geysteen duqayn aad u xoogan waxaana ku shahiiday dad badan oo shacabreyd ah duqayn sidoo kale ka dhacday xaafadda ashajaaciya ee dhacda waqooyiga marinka khaza waxaa ku shahiiday afar ruux oo shacab ah halka ay dhaawacmeen toban ruux oo kale ciidamada gumaystaha yuhuudda waxay sidoo kale duqayn aad u xoogan ka geysteen laba guri oo ku yaala mashruuca beetilaayiya waxaana ku shahiiday afar ruux oo shacab ah halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kale duqayntan ayaana waxay dhacday subaxii hore maanta oo khamiis ah xerada jabaaliya ee waqooyiga marinka khaza ayay sidoo kale ciidamada yuhuuddu ka geysteen duqayn aad u culus oo ay ku shahiideen dad badan oo shacab ah kuna dhaawacmeen kuwo kaloo aad u fara badan deegaanka cabsaan ee ku yaala magaalada khanyunis ee koonfurta marinka khaza ayay sidoo kale ciidamada yuhuudda ku garaaceen duqeymo aad u culus oo xagga cirka ah waxaana duqeymahaasi ku shahiiday dad badan oo shacab ah halkaay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaloo aad u fara badan sidoo kale waxay ciidamada gumaystaha yuhuudda duqeyn middaa la mida ay ka geysteen bariga magaalada rafax waxaana halkaasi ku shahiiday dad badan oo shacab ah halkaay dhaawacmeen kuwo kale khasaare iskugu jira shuhaado iyo dhaawacyo ayaa sidoo kale ka dhashay duqayn aad u xoogan oo ciidanka yuhuudda ka geysteen xerada nusiraad isla xeradaani guri ay degan yihiin dad shacab barakacyaalla ayaa waxay ciidanka yuhuudda ka geysteen duqayn aad u xoogan waxaana ku shahiiday toddoba ruux oo shacab ah halkaay dhaawacmeen kuwo kaloo aad u far badan xaaladda baniaadilnimo ee ka jirta marinka khaza ayaana ka sii daraysa iyadoona iminka dadka ku noolilada la dhacayaan ma'saad fara badan oo ugu horeeyaan duqeymaha yuhuudda iyo macluusha ka sii daraysa maalinba maalinta ka dambaysa go'doonka iyo duqeymaha xidhiirka ay ciidamada yuhuuddu ka wadaan waqooyiga marinka khaza ayaana sii soconaya muddo dhan konton iyo shan maalmood oo xidhiir ah dadka rayidka ayaana waxay la daalaadhacayaan dhibaatooyin kala duwan xasuuqyo aad u daran oo ay ciidanka yuhuudda ka geysteen deegaanadii xaafadaha ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxay soobeen istishaadka tobannaan ruux iyo dhaawac kuwo kaloo tiro badan guud ahaan xasuuqii ciidankay u dugeysteen saacadii lasoo dhaafay ayaa gaaraya ilaa iyo saddex xasuuq kuwaasoo ay ku shahiideen ka badan soddon iyo saddex ruux halkay dhawacyo kala duwan soo gaadheen wax ka badan boqol soddon iyo afar ruux oo kale iyadoona xusad mudan tahay in tobannaan ruux oo shuhaada ayaa dhaawacyo iskugu jira ay ku hoos xaniban yihiin burburka dhagaxaanta iyo biraha shubka hoostooda tirada guud iyo shuhadada muslimiinta tan iyo sanad ka hor markii uu bilowday dagaalka khaza waxay haatan maraysaa in ka badan afartan iyo afar kun laba boqol siddeetan iyo laba ruux halkee dhaawacduna maraya in ka badan boqol iyo afar kun siddeed boqol iyo siddeetan ruux oo kale tani ayaana waxay ka dhigan tahay muddo saddex iyo toban bilood oo socdo dagaalka marinka khaza ay ciidamada yuhuudda si isku mid a u duqeynayeen min waqooyi ilaayo koonfur bari ilaa iyo bartamaha waxaana saacadaha iyo maalmahayna soo aadan suuragal ah inay kororto khasaaraha dhimashadiiyo dhaawaca dadka reer khaza maadaama ay weli socdaan duqaymaha yuhuuddan ay si ulakaca u beegsanayeen dadka qaxootiga ah dhanka kale kooxaha waciska caabiinta falastiiniyiinta ayaa waxay gelinkii dambe ee maalintii shalay faafiyeen muuqaal lagu soo bandhigayo weeraro kala duwan oo ciidamada yuhuudda lagula beegsaday magaalada beytlaahi ee waqooyiga marinka khaza muuqaalkan oo soconaya qadar hal daqiiqa iyo lix iyo toban ila biriqsi ayaa wuxuu ku bilaabanayaa weerar toos ah oo ciidamada waciska caabinta falastiiniyiinta ay ku qaadayaan goob ay ku sugnaayeen ciidamada soo duulayaasha yuhuudda oo ku taala magaalada beytlaahiya waxaana halkaasi ciidamada yuhuudda lagu gaarsiinayaa khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira iyadoona isla goobtaas lagu gubaya gaari gaashaaman oo ay ciidamada yuhuuddu wateen sidoo kale waxaa muuqaalka looga boganaya dagaalyaanada alqasaam oo gantaalka alyaasiin boqol iyo shan la bigsanaya gaari mekraf oo ay ciidamada sahayanada yuhuuddu leeyihiin xilli usna ku sugnaa waqooyiga marinka gaar ahaan magaalada beytlaahiya waxaa sidoo kale muuqaalka lagu daawan karaa howlgal qorshaysan oo ka dhacay waddada alxadabiya ee waqooyiga marinka khaza kaasoo lagu beegsanaya ciidamada soo duulayaasha yuhuudda gebagabadii muuqaalka waxaa lagu soo bandhigayaa diyaarad nooca sahanka oo ay leeyihiin ciidamada soo duulayaasha yuhuudda islamarkaana ay gacanta ku dhigeen dagaalyahanada waxiska caabinta dibna ay u farsameeyeen diyaaradda ayaa ahaa nooca loo yaqaanay ifumakis waana midda sirdoon ee wax basaasta xilli ay dulhi haabis iyo wada saree magaalada beytlaahi ayayna gacanta ku dhigeen ciidamada waxiska caabinta falastiiniyiinta muuqaal kaloo ay baahisay guuto ka tirsan guutooyinka waxiska caabinta ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa howlgallo ay sameeyeen ciidamada waxayna howlgalladani badankoodu ka dhicin magaalada rafax ee dhacda soo dinbaynaadka ay wadaagaan waddanka masar iyo marinka goodonsan ee khaza muuqaalkan ayaa wuxuu ku bilaabanayaa dagaalyaanada waxiska caabinta falastiiniyiinta oo madaafiic ku garaacaya saldhig milatari oo ciidanka yuhuudda ku leeyihiin magaalada rafaax waxaana sidoo kale muuqaalka ka soo muuqanaya dagaalyahan ka tirsan waxiska caabinta oo dhambaal ku qoran furwowin u diraya ciidamada saynada yuhuudda dhanka kale isku imaatan ay ku sugnaayeen ciidamada yuhuudda ayaa waxay dagaalyaanada waxiska caabinta falastiiniyiinta ku garaacayeen hoobiyaal waxaana halkaasi ku waxyeeloobaya qaar ka mid a askartii halkaasi ku sugnayd iskoorimaad aad u xoogan oo u dhexeeya dagaalyaanada waxiska caabinta falastiiniyiinta iyo sidoo kale askarta soo duulayaasha yuhuudda ayaa wuxuu ka dhacayaa xerada alfaaric ah ee magaalada dulkaram waxaana halkaasi khasaare xoogan dhabarka loogu saarinayaa ciidamada soo duulayaasha yuhuudda iyadoona laga dilaya askar kuwo kalena laga dhaawacayo waxaana dib loogu celinayaa halkii ay markii hore ka soo duulaan tageen iyadoona guutada dulkaram ee taabacsan kooxda waciska caabinta falastiiniyiinta ay fuliyeen saaka howlgallo kaloo ka dhan ah ciidamada gumaystaha dagaalyahanada guutada dulkaram ayaa waxay qarax aad u xoogan la bigsadeen gaari midka ciidamada qaado oo ay wateen askar ka tirsan ciidamada soo duulayaasha yuhuudda xilli uu ahaa mid ku socdaalaya deegaanka jabalunasar ee ku yaala xerada nuurushamsi ee magaalada dulkaram qaraxa uu ahaa mid aad u xoogan ayaana wuxuu si dhammaystiran u burburinayaa gaariga ay wateen ciidamada yuhuudda waxaana halkaasi dhimasho iyo dhaawac ku noqonaya inta badan askartii la soctay sidoo kale dagaalyaanada waxiska caabinta falastiiniyiintu waxay waxyeelaada gaarsiinayaan ciidamo ka tirsan saynad yuhuud oo ku sugan mixwaru dimij ee ku yaala isle xeradaasi tani ayaana timid ka gadan markii ciidamada soo duulayaasha yuhuud ay xoog ku soo galeen magaalada islamarkaana isku dayeen waxyeelaynta dadka shacabka ah ugu dambayntii kulan ka dhacay magaalada talaabiib oo ay iskugu yimaadeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gumaystaha yuhuudda iyo sidoo kale guddiga ehelada laystayaasha ayaa waxuu ka dhacay aqalka sare ee maamulka gumaystaha waxaana kulankan looga hadlayeen kooxda muqaamada falastiin lala furo wadahadal dib loogu soo celinaya laystayaasha yuhuudda ee ku jira gacantooda kulanka ayaa waxaa goobjoog ahaa wasiirka amniga ee maamulka yuhuudda xagjirka lagu magacaabo idmar bin khafiir waxaana uu si aada uga soo horjeestay in wadahadal lala furo kooxda muqaamada falastiin kulanka ayaana wuxuu isku bedelay dagaal iyo isku turtur dhex mara ehelada laystayaasha yuhuuda iyo mas-uuliyiinta saynada mid ka mid ah hooyooyinka dhashay askarta laystayaasha ee ku jira gacanta kooxaha muqaamada falastiin ayaana waxay weerartay idmar bin khafiir waxayna tidhi iyadoo aad u cadhaysan haddii uu wiilkaaga ka mid ahaan laha dadka ku xidhan xabsiyada muqaawamada waxaad u dagaalami lehed si aad guriga ugu soo celiso waxayna intaasii raacisay haddii uu wiilkayga nool yahay uuna maxbuus yahay afar boqol toban iyo siddeed maalmood oo adig yaad tahay markaaad gaaraysid go'aanka masiirkiisa sida uu fircoon go'aan uga gaaray masiirka israa'iil bin khafiir oo markaasi ka jawaabaya ayaa isna wuxuu yidhi ooma waxaan ka hadlaynaa in la soo daayo dad badan oo falastiiniyiin ah si loo soo daayo qaar ka mid ah laaystayaasha yuhuuda ee ku jira gacanta muqaawamada aniga diyaar umahay in la soo daayo kun ruux oo sinwaar ah sinwaarna waa hogaamiyihii maktabka siyaasadda ee kooxda muqaawamada kaasooy horey u dileen ciidamada gumaystaha yuhuuda maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa waxaa xabsiyadiisa dulmiga badan ku jira dad lagu qiyaasay sagaal kun iyo shan boqol oo ruux oo falastiiniyiin ah halka yuhuudda ku sugan khaza ee maxaabiista aanay yihiin boqol iyo kow waxaana ay kooxaha muqaamada falastiin shaaciyeen dhimashada tobanaan ruux oo ka mid ah maxaabiistaasi waxayna ku dhinteen duuqeymaha indhanla'aanta ay geysanayaan diyaaradaha dagaalka ee maamulka gumaystaha yuhuudda sidaaba iyagu khirteen wasiirka amniga ee maamulka yuhuudda sida uga soo horjeedo in lagalaysi saxbad joojin ah lana soo daayo maxaabiista yuhuudda ayaa wuxuu dhanka kale doonaya in la qabsado guud ahaan qidaaca khaza lana hoos keena maamulka talaabiiba xasuuqyada iyo duqeymahan ay socdaan ilaa ay middaasi ka suurtagasho mucaaradka yuhuudda ayaa waxayna taniyahu ku eedeynayaan in asbaabaha uu ku diidan yahay wadahadalka ay ka mid yihiin cabsi uu ka qabay in la burburiyo nidaamkiisa sida bay hore ugu goodiyeen wasiirada xagjirka ee maamulkiisa ka tirsan ayna ka mid yihiin wasiirka amniga idmar bin khafiir iyo wasiirka maaliyadda tiro aad u badan oo ka mid ah helada maxaabiista lagu haysta marinka khaza ayaana waxay hor fadhiisteen iyagoo cadhaysan afaafka hore ee xafiiska ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu ee magaalada laqudus waxayna dalbanayeen wadahadal lala gala muqaamada falastiin si loo soo daayo maxaabiista ku jirta gacantooda boqolaal ruuxoo dibadbaxyaal ayaana waxay iskugu soo baxeen waddooyinka ugu waaweynay magaalada alqudus si ay culays u saaraan xukuumadda netanyahu dadka dibadbaxyada dhigaya ayaana waxay kor u hayeen boorar ay ku xardhan yihiin eriye ay ku muujinayaan inay doonayaan heshiis waxaana ka mid ah eriyada halkaasi ku qornaa dagaalka dhammeeya oo gala heshiis lagu soo daaye maxaabiista yuhuudda dibadbaxyadu waa kuwa aad u xoogan ayaa waxay ciidamada booliiska ee magaalada sixireen dad badan oo ka mid ah dibadbaxyaasha booliiska yuhuudda ee magaalada alqudus ayaana waxay sheegeen ay gacanta ku dhigeen afar ruux oo lagu eedeeyey inay iyagu abaabulayeen dibadbaxyada